You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
marka shirka jabaan ah, guud ahaanta xaaladiisa iyo shirku wuxuu ahaa balladaan noo dulmartay Uh, TCAD wa- waxay u taagan tahay Tokyo International Conference for African Development waa shir la qabta afarta sanaba mar oo dowladaha Afrikaanka ka soo qayb galaan si ay ula kulmaan eh, shirkadaha Japan ee eh, ku shuqul leh Afrika marka waa shir labada dhinacba ay isku bartaan awal wuxuu ahaan jiray mid Jabaanka oo aad u xuseeyay inay galaan suuqyada Afrika haddase waxaa moodaa inay dhinac kale u wareegtayba oo s- dowladihii Afrikaanka ay aad u engage garaynayaan Japan oo ay doonayaan in waxay soo saaraan iyo dhaqaalahooda iyo waxooda ay ku invest garayaan Japan.
waa gartay soomaaliya waxaa u tegey madaxweynaha iyo dhowr wasiiradiisa ama golaha wasiirada ka mid ah maxaa uga suurooba ama maxaa uga uga uga qabsooma baa is leedahay shirka soomaalida Waan- Madaxweynaha Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaliyadda ayaa yimid iyo chief of staffka madaxweynaha iyo dad kaloo wadee protocolka. Marka waxyaalo badan baa horta meesha ka qabsoomay oo shirar badan bay ka qayb galeen madaxweynaha khudbaduu ka akhriyey. Laakiin guud ahaan haddii laisku soo duubo waxaa aad u sii fiicnaan lahayd in shirkan marka hore loogu soo talagalo in uu laga qayb galo. waayo wadamada kale waxaa moodayay in ay saddex bilood ma afar bilood ma shan bilood ka hor ay soo diyaar garoobeen ay yimaadeen annagana aa mooda xoogaa waayo dhibaatooyinka wadanka ka jiray howlaha badan ay ku mashquulsan yihiin leadershipka annaga in meelahaas xoogaa ay gaabis jireen laakiin marka laisku soo duubo arrin fiican bay ahayd oo madaxweynahana khudbo fiican buu ka akhriyey Een, labada wasiirna shirar badan bay ka qayb galeen oo waxaa moodaa inay engage gareeyeen wadamo badan oo meesha yimid iyo jabaan nafteedaba
waa gartay social media waxaan ka arkaynay dalal badan oo afrikaana oo keenay waxyaalaha dalkooda ka baxa ama waxyaalaha ay wadan wadankooda ka soo saaraan soomaalidoo kale miyaan la rabin inay ka qayb gasho waa arrintaas waa arrin muhiima wey aniga waxbaan ka qoray oo laga yaab inaa meelaha qaarkood ku aragtay yani dhaliisha ugu weyn aniga waxaan saarayaa shirkadaha anaga soomaaliya ama the private sector oo dowlad keliya maaha waxa meesha imaanaya ee waxay ahaayeen shirkadaha wadan walba ka shaqeeya ayaa kasoo qaybgalaya laakiin hal shirkad oo soomaaliya oo timid ma lahayn waa wax lala yaabo wey yani shirkado badan oo successful ah ayaa wadanka ka shaqeysta haddana waxaa moodaa in midkoodna un imaan marka arrinta aniga dhaliil weyn baan ka muujinaya waayo waxaan jeclaan lahaa shirkadaha soomaaliya ee aad yani weliba yani successful kuwa oo wadankii dibaddaba ka shaqeysta inay yimaadaan shirarkan oo kale sina loo arko inaan nahay yani wadan horumar gaaray xagga dhaqaalaha
waa gartay eh, shirkaas jabaan haddaan intaas uga gudubno eh, dhacdooyinka ugu waaweynaayo dalka waxaa ka mid ahaa eh, badda ama dacwada badda soomaaliya iyo kenya isku haystaan hadda wararkii u dambeeyey waxay sheegayaan in laba bilood dib loo dhigay marka guud ahaan dacwadaas siday u socoto sida kenya ay uga hadlayso oo warbaahinteeda uga hadlayso iyo soomaaliya siday eh, markaas iyaduna u wada dacwadaas guud ahaan say u aragtaa arrintan waa arrin soo socotay waqti badan oo aad xiiso u leh oo waxaa la doonayaba saddex iyo tobanka bishanba in go-aan laga soo saaro laakiin saa sheegtayba waxaa laga yaaba inay dib u dhacdo marka labada arrin aad muhiimka u raba inaan ogaano horta waxaa weeye yani i c g da ama maxkamadda arrintan eegeysa qofka hadda madaxda ka ah naftiisa ayaa qof soomaali ah marka kenya waxay dooneysay marka inay tiraahdo maadaama qofkan uuba soomaali yahay waa inuu asaga horta ka baxa unan presiding judge u noqonin ti way ku guulaysan waayeen waana aniga arrin aad loola yaabeed in kenya oo wadan yani sophisticated ah inuu heerkaa u gaaro uu saas u fakero tan labaad waxaa weye waxaa moodaa hadda inay u badan tahay arrintan inay dhinaca soomaaliya ay ku guulaysan doontaba oo sababta kenya ay waxyaalo badan iskugu dayeysa ay waxyaalo badan ay u sheegaysa inay tahay yani desperation inay tahay maalin inay leedahay arrintan farihin way ka baxday ka gaara marka aan aragno eh, siday yidhaahdaanba dadka amuurahan ku shuqul leh ma fiicna in pre judgment aan samayno aan sugno intay maxkamadda wax ka soo saaraysa laakiin rajada soomaaliya ma xuma hadda waa gartay eh, d- arrimaha ugu waaweyn oo asbuuc u dambeeyey aad soomaalidu uga hadlaysay dabcan eh, doorashadii eh, jubbaland oo markaas khilaaf uu ka dhashay tii u dambeysay waxay ahayd xayiraadda dhanka diyaaradaha oo dowladda federaalka ay kismaayo Ah, xayiraad lama dhihi karo laakiin diyaaradaha ay ku khasabtay inay muqdisho soo maraan mar walba iyo wasiir ka mida wasiiradii jubbaland oo xiran marka labadaas arrimood markaa isku dartaysee u aragtaa guud ahaan sida hadda ay wax u socdaan arrintan aniga waxaan ku tilmaami lahaa waa storm in a teacup yani dhibaatooyinka na haysta soomaaliya haddaan hoo dhan oo waddanka ka jira way badan yihiin marka in arrintan laisku mashquuliya aniga umaba arkinba priority inay tahay waxaa ka fiicnaan lahayd in loo daayo juba waxay doonto ha samaysato ha samayso electionkay doonto qofkay rabta ha doorato oo dowladda federaalka ee farhaba la gelin laakiin wixii dhacay waba dhaceenba oo haddii heerkan gaartay waxay kasii fiicnaan lahayd haddana in meesha lagu joojiyo oo lasii wadin arrintan waayo qofnadan uguma jirto in maanta aan isku furno mooshin kale iyo dhibaato kale aan isku furno marka aniga waxaan kusoo koobi lahaa arrintan waxaa moodaa xoogaa in lagu degdegay Eh, aan darsina laga qaadan karo waayo weli gobollo kale ayaa laga yaabaa iyagana in election maraan waa gartay arinta ugu weyn oo warbaahinta bulshada ama soomaalidu aad ayaamahan ay uga hadlaysay waxay ahayd hadal ka soo yeeray sanbaloosho oo hore u ahaa madaxii nisa ee siyaasi reer muqdishaana ah hadalkiisa dabcan anagoo aan toos qabiil ugama hadla laakiin macnihiisu waxay ahayd arrimo qaarkood intay jiraan waxaan rabaa nin qabiilkaas oo qabiilka isagu uu ka tirsan yahay inuu villa soomaaliya joogo aad bayna soomaalida uga munaaqashotay marka arrintaasee u aragtaa guud ahaan waa arrimahan oo kale way dhacaan inta badan oo wadamo badan oo siyaasada xataa kasoo qaad wadamada naga sii waaweyn ama naga sofistikaysan xagga siyaasadda misale maraykanka oo kale ama ingiriiska oo kale kulli dhibaatooyin baa ka jira marka sidoo kale waa jabtan aan loo baahnaa inaan furno ayuu ahaa yani waktigeedi lama joogin maanta in arrintaasi soo baxdo laakiin wayba dhacdayba yani marka mararkan kale waxaa loo baahan yahay marka wax la yihahdo retraction in la sameeyo oo la yihahdo waxan waxay u muuqdeen sidan laakiin waxaa mooda inay khalad noqotay oo qofkii arrintan ku dhawaaqay uu gadaal ugu noqdo ama apology bixiyo ama uu yidhaahdo arrintan sidan ku fiinaan lahayd laakiin kuma komna soomaaliya maanta maanta siyaasadii adduunka dhan ba waxay maraysaa wax la yihahdo in your face ama kasoo bilow trump ama boris johnson gaarsii ama soomaaliya ken waxaa moodaa qof walba in la yidhi afkaada iska fur waxaa doonta iska dhe
waa gartay tan kale shirka dib u heshiisiinta galmudug ugu dambeyntii hadda waa uu bilowday oo waa furmay marka dadaalka dowladdu waqti dheer hadda ay kusoo jirto ay ka waday in halkaas dib u heshiisiinna laga sameeyo ugu dambeyntana maamul iyo madaxweynehi lagu doorto sidee u aragtaa sida ay wax u socdaan aniga runtii haddaan kuu sheego waxyaalaha soomaaliya ka socda badan inta badan dhinaca bositifkan ka eega yani dhibaatooyinkanaasi way badan yihiin marka wax faa'iidooya leedahay ma laha in lagu sii daro dhib kale arrintan hadda ka socoto dhulsamareeb iyo howlahan socdoo dhan haddii dhinac laga fiiriyo waa arrimo positive wey aniga as long as la wada hadlayaba oo la wada shirayaba dhib ma arkay aniga laakiin waxyaalaha qaarkood way ka qorsinaan kartay sida broseska loo maray broseska mar walba waa la sixi karaa laakiin fikradda guud ma xuma in la wada hadlo la wada fadhiisto laakiin dhaliilo way jiraan yani hadda waqti uma haynaan dhaliilaha ku galno laakiin aan eegno on the big picture the big picture haddaan eegno haddii prime ministerkii uu doonaya inuu la hadlo la wada fadhiisto waa la soo dhaweyn karaa waa la odhan karaa okay waxay ka fiican tahay intii la dagaalami lahaa ama wax kale la sameyn lahaa marka waa very complex issue waxay kaga qorafsantahay inaan saas ku dhaafno oon dhahno at least waa la wada hadlaya way fiican tahay sheekada waa gartay guud ahaan xaaladda dalka haddaad fiirisid hadda dowladda jirta sanad iyo waxoogaaba u haray soomaalidu inta badan waxay tidhaahdaa xilligan oo kale wixii ka dambeeya go-aan kasta iyo siyaasad walba dowladda ay samaynayso waxay ka eegeysaa dhanka doorashada soo socota iyagoo rabaynaya ama soo noqdaan hadday rabaan inay dib u soo noqdaan marka guud ahaan dalku ku sugan yahay iyo sida dowladdu wax u wado naguma koobna soomaaliya keliya arrintan waddan walba ay ka dhacdaa marka sanadaha ugu dambeeya ama bilaha ugu dambeeya la gaaro focuska wuxuu noqonaya sidee usii joogtaa oo xukunka usii wadaa soomaaliya gooni maaha laakiin waxaan kaga duunaha dowladaha kale waxaa moodaa howlihii kaleo dhan inay istaagayaan oo shaqadii dowladdu inay istaagayso la yirahdo focuska dhan wuxuu noqonaya re-election iyo si loosoo noqon lahaa arrintaa waa laga qorxsan yahay way ka fiicnaan lahayd inay shaqada dowladda istaagin oo iska socoto laakiin arrinta kale raba inaan ku daro waxaa weeye guud ahaan markaan u hadalno yani dadka wax manage garaya haddubaad ogtahay jaamacadaha iyo ama dadka leadershipka uma taalo shaqada in ayaga qabtaan yani anaka waxaa moodaa in qofka wasiirka ama qofka prime ministerka ama qofka madaxweynaha ama qofka mas-uulka oo idil in howlihii o dhan asaga ku kooban yihiin marka delegation wax la yidhahda abaska yarbo marka haddaad adiga managerta oo tirahda anigaa sameynaya shaqada ugu yari shaqada ugu badan shaqadii way istaagaysaa marka aniga fariinta umaan rabi laha inaan la wadaago soomaaliya iyo africaba in general iyo qof kasta soomaaliya in yirahdo qofka inuu barto delegation yani maskaxdaada kama fiina ummadda o dhan marka lasu geeyo marka ogolow shaqada inay dad kala qabtaan waxaan maqlnaa inta badan ra-iisul wasaaraha ama madaxweyneho kale haddaa u tegtid fayl baa lagu jiraa hadday habeenbarkii midnight tahay ama duhurkii hadday tahay ama galabka hadday tahay marka delegation la-aantaas baa keenaysaa isleedahay in dad badan oo ay fayl u galaan madaxda sare
mase adiga dee jaamacadaha bood ku jirtaa management marka lasbarayo qofka managerka shaqada isaga ma qabto wuxuu ku qabtaa dad kale ayuu gaarsiiyaa shaqada inay qabtaan leadershipkana wuuba kasii sarreeyaaba waay managerku wuxuu xalinayaa problem la yaqaano oo la yidhahdo a e b e c sax tiibuu qabanaya leadershipkana waxaa la rabaa inuu yidhahdo a e b e c ba ma ahaba ninka leaderka ama naagta leaderka eh shaqada u taal waaba shaqo aan la gaarinba yani wuxuu xalinayaa mushkilad ama la ogeynba you have to think ahead laakiin managerka dhib la ogyahay ayuu xalinaya laakiin haddaaba tirahdo wixii dhan anaa qabanaya then markaa shaqadii way istaagaysa wax la qaban karaba malaha markaa Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.